magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinka kulkulul ee dalkeena soomaaliya ahna magaalo xuduudeed kala qaybisa dalkeena soomaaliya iyo dalkan aan dariska nahay ee kenya haddaba magaaladan ayaa ku tiirsan ka faa'iidaysiga qoraxda ama cadceeda maadaama ay tahay magaaladu meel aada u kulul iyagoona ganacsatada ay u isticmaalaan inay ku xidhaan goobahooda ganacsi si uga faa'iidaystaan isticmaalka soolarka haddaba dhalinyaro badan oo ku nool magaalada dhoble ayaa ku shaqaysta xirista soolarka ku shaqeeya cadceeda iyagoona nolol maalmeedkooda ka raadsada shaqadani waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oon waraysi la yeeshay iyagoona iga warbixiyey shaqadooda iyo caqabadaha ay la kulmaan magacaygu waxa weeyaan maxamed axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool dhobley kolkaa waxaan ku shaqaystaa qeybta xidhidta soolarka oo noloshnada ama nolol maalmeedka waxa la yidhahda aan ku dabarno wallaahi walaalow in badan bay igu qaadatay waxaan la shaqayn jiray nin macalina oo aad iyo aada u yaqaana baashan kolka in badan baan caawin jiray oon daba socon jiray oon la shaqayn jiray hadda laakiin anigii waxaa noqday shaqsi profeshonaal ah oo xirfadii bartay oo kuna shaqaysan kara wax soo saarkiisana kasoo saari kara ayaa noqday bismillahi waqtiyadii hore dadku mayna fahansaneyn kolley soorka in qaabkiisa mayna fahansan dadku muna fahansaneyn hadda laakiin bulshaweynta dhobley way fahmeen qaabkiiyo nidaamku way fahmeen soorka kolka waqtigii hore lagama faa'iidaysan jirin xataa dadka aan u xidhanno caqabado fara badan ayaa nagala soo kulmi jiray iyo dhibo fara badan iminka dadkii oo gatay dadkii oo yacnihii wixii ciladiisii fahmay iyo nidaamkiisii fahmay ayaa meeshii timi kolka iminka hadda aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa boqolkiiba boqol ayaa la isticmaalaa aad iyo aad ayaa iminka hadda loo isticmaalaa ayaan dhihi karnaa magacaygu waa xuseen axmed mahdi waxaan joogaa magaalada dhobley waxaan ka shaqeeyaa electronics khaasatan solar panel maxaa la dhihi jiray muddo laba sana ayaan ka shaqeeyaa aniga waxba aqoonin ayaan galay haddana aada iyo aad ayaan u aqoonaa xirfado badan baa iga saa'iday qaabka loogu shaqaysta iga saa'iday nin dhalinyaraan ahay waan fahmay qaabka loogu shaqaysto sidii maxaa la dhihi jiray loola macaamilo kastamarka iyo wax walbaba solarka maxaa la dhihi jiray magaalada magaalo aada u kulol oo cimilada aada u kuloshahay aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa khaasatan shicibka ku nool magaalada mar dhow ayay la qabsadeenba sida u badan boqolkiiba sagaashan xagga hadda korontadii waxaa la isticmaalaa solar